iyadoo aan ognahay in soomaaliya ay ku yartahay barashada xirfadaha farshaxanka ayaa haddana waxaa jira haween badan oo hami sare u qabaa in ay bartaan xirfadaha farshaxanka magaalada dhoble ee gobolka jubbada hoose waxaa ku nool haween badan oo xirfada farshaxanka noloshooda ka maareeya iyadoo ay sheegeen inaysan haysan goobo iyaga u gaar ah haataba qaar ka mid a haweenkani oo raadiyo sanguuni la hadlay ayaa maamulka dhobley iyo hay-adaha samafalka waxay ka codsadeen in deegaanka laga hirgeliyo xarumaha haweenkani u gaar ah haddaana qolyaha farshaxanka tawakal farshaxamada waa badan yihiin laakiin aniga qaybta tawakal baa nahay haddana guddoomiyaha annaga uu naga maqan yahay alxamdulilaah guryihii iyo wixii aan ku jirnay waan maxaa la dhihi jiray in muddo ah waan soo wadnay hawshii guryihii kiradoodii iyo dhibaatadoodii aan ugu badatay guri walbaba kiradiisii aan ugu go'daa wax dhaqdhaqaaq ama xagga hay-ad naga soo gaaray ama xagga dowladda naga soo gaaray malahan waana weli tawakal sidii ay u dhisan tahay ururado dhan aday sidii ay midnimadooda ugu dhisan yihiin alxamdulilaah waan joognaa waxaan codsanaynaa waan codsanaynaa hay-adaha ka codsanaynaa hay-adaha ka codsanaynaa in oo maxaa la dhihi jiray tawakal haddaan nahay ururada dhoobley waxaan ka codsanaynaa hay-adaha inay maxaa la dhahaye ay na caawiyaan farsamada gacanta nagu caawiyaan sida dawaaradoo kaleete bahalladan oo harqaamaha dharka lagu tolaayay dharka tooba kale ee karinta dharka kariska ah waan u baahanaa gabdho badanaan tababaro siinay gabdho badanaa aan u sameynay tababaro badan intaan siinay harqaamo aan ku tababarnay dadkii aan tababarnay waxay qabtaan bay laayihiin horta xaqiiqatan haweenka reer dhobley haddaan ka warrano haweenka reer dhobley waa haween aad iyo aad xirfado gaar ah kala gaargaar ah u leh xirfadahaasoo aysan haysan goob ay ayagu ay markaas ay hawshooda ku fushadaan oo hadda ay ku jiraan dhammaantood gabdhaha guruubyada ama guruubyada ahoo farshaxanada ah ay ku jiraan guryo kiro ah oo bishii boqol doolar ah taasoo aan dahrigoodana aan ahayn horta xaqiiqatan markii hadda ka hor waxaa dhacday hay-ado dhowr ah oo kira naga bixin jiray laakiin hadda goostay kiradaas hay-adihii markii ay naga bixin jireen annaga lacagaha ayuutada ama wixii aan aruursanno waxaan ku bixin jirnay gabdhaha tahriibayaasha ah oo soo mara waddada xuduudka oo u socda markaas meesha la yidhaahda kenya baan waxaan ka joojin jirnay inay tahriibka sii galaan si ay xirfadaheenna ay uga qayb galaan halkaasoo gabdhahaas aan ku bari jirnay harqaamaha farshaxanka gacanta muxuu ahaayte ilaahay hadduu ku uroon yahay sida dharka loo kariyo kuwaasoo ay wax badan ku faa'iideen sida dharka loo kariyo gabadhu markii ay barato ayadaa ganacsi yeelan karta sababtoo ah haddaada waxba aysan kuu bilownayn waxba ma qabsan kartid marka dhammaan haddaan nahay haweenka degmada dhobley waxaan aad aan uga codsanay radio sanguuni waxaan leenahay inay noo badiyaan hadallada ama idaacadda wararka ka baxaya sida farshaxanka gabdhaha loogu adkeyn lahaa insha allahu tacaala annaguna waxaan ku tali jirnaa inaan raadino meeshii aan gabdhaha wax ku bari lahayn waxaan codsanaynaa inaan helno goobtii aan gabdhaha aan wax ku bari lahayn oo naloo dhiso sababtoo ah guryo kiri ah waxba ma sheegayaan shirinkii maantay ayuutada aan kasoo goyno wuxuu galayaa guriga kiradiisii marka dhammaan hay-adaha ku shaqada leh in ay gabdhaha wax qabtaan ama wax la qabtaan waxaan ka codsanaynaa in ay gabdhaha guryo u dhisaan ugu horeyn